Haweenka oo udub dhexaad u ah bulshada Soomaaliyeed ayaa waxay baryahan xoogga saarayeen dhanka tacliinta oo ayna markii hore ku baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay aqoontu. Xarunta Cawaale oo ah goob ay wax ku bartaan haweenka aan bariyihii hore helin fursado waxbarasho oo ay noloshooda wax kaga beddeli karaan ayaa waxyaabaha ay halkan ka bartaan waxaa ka mid ah cunto karinta, dhar karinta, tolidda dharka, iyo sidoo kale qoritaanka, af-Soomaaliga iyo xisaabta. Sidoo kale xaruntan ayaa lagu soo kordhiyay wacyigelin ku aaddan dhibaatooyinka ka dhasha jarista dhirta. Sayna Maxamed Cali waa mid ka mid ah macallimiinta xaruntan Cawaale. Waxay ka warbixinaysaa muhiimadda ay leedahay in haweenka laga dhiso dhanka waxbarashada iyo sidoo kale in lagu wacyigeliyo ilaalinta deegaanka.
iskuulka cawaale women group magacayga waxaa la yidhaha sayna maxamed cali marka muxuu ahaa waxaan baraa ardayda maadooyinka soomaaliga iyo xisaabta marka muxuu ahaa dadaal badan hala muujiya arday alcilmu nuur wa jahlu dalaam marka cilmiga waxa aad baratay wax ka qiimo badan ma jiraan marka muxuu ahaa waxbarashada ha lagu dadaalo marka waxbarashada qiimo adag bay leedahay qofaan wax baranin wuxuu yahay ma laha waalidna ma anfacaayo asagana isma anfacahayo marka kheyr badan baan idiin rajaynayaa Dhanka kale qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay xaruntan ayaa ka warbixiyay xirfadaha ay ka bartaan iyo waxyaabaha noloshooda iska beddelay.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجعي وأنا سرع عبد النور ظاهر كترسن عوالي ومن جروب وحن ميشان كبرتي قاب كدر كلو كريو وأنا كفائدة الحمد لله الشغل وأنا كشقيستا وحنا برتي شرقان كدرنا وان تولي كرا درنا وان كرين كرا الحمد لله آذان وما سنتي بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعنب عمر محمد waxaan bartaa cawaale homan group waxaan ka ahay arday waxaan ku jiraa ardayda qalinjibisay waxaan ahaa waxaan bartay lix bilood harqaan lix bilood kadib haddana waxaan bartay cilaan sanadan meeshan iyo wax la jiraan ku jiraa waxaan ka dhameeyey harqaan iyo cilaan labadaas kuwaan dhameeyey maasha allah macalimiinta ibareyna way ku mahadsan yihiin shahaadada bisaa noo dhiman wax kaloo hadda noo dhiman waa sugeena ma jirto بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وأنا ورطة خليفة علمي وحان هاي وحان كترسان هاي عوال ومن جروب وحان كهاي معلن معلن معلمين بدن بان كسر نقد لكن وحان كهاي معلن دركرين إيه آه، معلن شامبو وان نقضي معلن هرقان وان هاي حتى آخر فينا معلن دركرين بان كودي بان كشان هاي ما شاء الله أرتيدا سوى أنا أبرا وان كرنا دركان كرني gobolada loo qaadaa maamulaha xaruntan cawaale shamso sheekh shaafici ayaa inooga warbixisay ujeedka loo aasaasay xaruntan iyo xirfadaha lagu barto waxyaalahaan qabanana waa abakuunaa xafiiskan ku jirna intana waxaana qabanaa waxyaalahaanaan qabanaa ama ilmaha gabdhaha af soomaali xisaabta kow ka dhiganay ibtidaayiga u horeeya oo waxbarashada ah waxaan ku xijinay harqaanka waxaan ku xijinay cilaanka waxaan ku xijinay dharkariska cunto karinta كمبيوتر هذا مرنا الحمد لله ما دام ودنك وكبحي هب تاب يحصل بقرة هذا كمبيوتر لمرة كمبيوتر كان هذا قبلها برنا سي قبلها سلجان قادان وأدونك حفيسة بالشقة وغيرها بقولك حال الصومالي تضبعت دلنيرو دلنيرو دن قبلها أبدا قبلي هنا الحين نقدم واحد برشو اسكال عيف هير كتبر قبل رحمة بركرو مركا أنا وحن حوق صارنا عوالم وقول ودانا قبلها هنا أحبرنا الحمد لله رب العالمين